haatanna kusoo dhowaada caweyska washington iyo caashi ibraahim aadan
barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa meetingkan waxaan uga discuss garaynaynaa issueska peace buildingka ee naga haysta iyo how aan remedy specifica ugu heli karno qofkii kale oo carabiga ku hadlayay baa asagana meesha fadhiyo af carabiga ku afqalaadeeya wuxuu leeyahay intaan ka fahmay kelimadaada waa qayima walow aan thaqaafada qarbiga sidaas ugu fiicnayn axsan waxaa ah in mufradaadka afka englishka aad naga taqliiliso waa mid ka mid ah sheekooyinka laga sameeyey ismaandhaafka ka taagan kulamada ay yeeshaan dadka soomaalida ah waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska caawa idinku hayaa waa fanaanada xaawo degan oo caawa igu marti ah barnaamijka caweyska washington waa caawa iyo caweyska soomaali badan oo adeegsata shabakadaha bulshada ayaa sheekooyin gaagaaban oo xiise leh mararka qaar ku soo bandhiga bogagooda kuwaas oo ay ka sameeyaan dhacdooyinka ka dhex dhaca bulshada xasan aadan hoosow oo degan gobolka albeerta ee dalka kanada ayaa ka mid ah dhallinyarada sheekooyin ay sameeyaan oo hoga tusaalayn u badan ku soo bandhiga shabakadaha bulshada xasan kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waan ku dhowahay caasha waa mahadsantaha xasan waxaad ka mid tahay bulshada soomaalida ah ee sida weyn u isticmaasha shabakadaha bulshada oo intaas dadku ay macluumaadka isku dhaafsadaan sheekooyinka isku dhaafsadaan kaftankii fadhiga iyo caweyntii ahaan jirta in dadka iyagoo iska soo horjeeda ay caweeyaan ay u gudubtay in dhinacii shabakadihi iyagoo lahor fadhiyo ama kombyuutarada ama telefoonada qofba midku isticmaalay halkaas laisugu gudbiyo marka marka sheekooyin aad kaga qayb gashaa jira oo aan qaarkood aad uga helay marka bal waxaad marka hore iigu bilowdaa sheekooyinkan yaryar ee mararka qaar aad boggaaga aad soo dhigto ee bulshada aad la wadaagto sidaad usoo xolato marka hore caasha waa mahadsan tahay marka hore sidaas soomaalida kale ee isticmaasha aaladahan qof walba waxba u xiiseeyaa marka aniga mawduucyadan xiise waxaa kamid a mawduucyada wacyigelinta oo ah bulshada waxaan soo dhigaa sheekooyin ay dadka ka faa'iidaysan karaan oo gaagaaban marka dad badan oo waxaa jira oo sheekooyinkeyga ku xiran oo akrista marka waa un dadaal yar oo aan rabo inaan dadka ayagoo qoslaya aan wacyigeliyo waa gartay midda kale waxyaabahaad samayso ee anigu aan ku arkay mararka qaar aad sheekooyinka soo dhigto waxaa ka mid ah xiliyadan dambe dadku ma akhriyaan wax dhirir badan ma akhriyaan sheekadu hadday ay xoogaa dhowr bog gaarto qofna ma akhriso hadday dhowr sadar ka badato inta badan dadku ma akhriyaan laakiin kuwaaga waad soo koobtaa ma iyagoo kooban bay ku soo galaan mise adigaa soo kooba badanaa sheekooyinka waxay ku salaysan yihiin waxyaaba aniga khibrad ahaan iisoo maray iyo waxyaabaan meel ka akhriyey marka runtii wakti badanna lama hayo sidoo kale aadalaha aaladahan waxyaabaha loogu talagalay in lagu gudbiyo waa un wax yar yar qofkii raba inuu wax badan akhristo wuxuu ka raadsan karaa buugaag iyo qoraalo dhaadheer baa jiro uu ka faa'iidaysan karo laakiin arrimaha waktiga iyo arrimaha dadka inay jecel yihiin qoraalada gaagaaban dartood baan qaabkaas ugu soo gudbiya laakiin sheekooyinka qaar dabcan way dhaadheer yihiin xasan waxaa jirta sheekooyinka aad gaagaaban ee aad soo dhigtay boggaaga aniga sida weyn iiga qosliyey oo anaad uga hela waxaa ka mid a sheekadan aad tiri afqalaadayn marka waxaa laga yaabaa dad badan aan akhrisan in ay isweydiiyaan laakiin anigu waan akhriyey oo aad noor ugu qoslay marka inaan ka hor dhaco ma jecli bal qaabkay sheekadaas u dhacaysay caasha waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay inay wadamada carabta iyo wadamadan north america ingiriiska loogu hadlo ay wax ka bartaan marka dalkii markaan tago dhowr jeer baan dalka tegay markaan tago sidaan ugu xiisaha qabay inaan arko dad afkii ku hadlaya waxaan arkaa meelihii aan ka imid dad afkooda is ku hadla ama t v aan ka arko ama aan caadi u arko marka sheekadaas arrimahaas bay ku saabsaneed waxaa kamid ah waxaan idhi sida la isugu wareersan yahay baan ka hadlayay waxaan idhi waxaan jeclaan lahaa inaan ka qayb galo kulan ay isugu yimaadeen dadka englishka ku afqalaadeeya iyo dadka af carabiga ku afqalaadeeya haye marka marka marka raalliho marka sheekadan adigaa abuuray miya ha aniga abuuray ha haye waa tahay nowad siday udhacaysay marka afqalaadle english baan ku bilaabaya wuxuu leeyahay meetingkan waxaan uga discuss garaynaynaa issueska peace buildingka ee naga haysta iyo how aan remedy specifica ugu heli karno haye qof qofkii kale oo carabiga ku hadlayay baa asagana meesha fadhiyo af carabiga ku afqalaadeeya haye wuxuu leeyahay intaan ka fahmay kelimadaadu waa qayima walow aan thaqaafada qarbiga sidaas ugu fiicnayn axsan waxaa ah in mufradaadka afka englishka aad naga taqliiliso rubama inaan tawaafuq iyo xuluul mucayan ah biasrac waqti mumkin ku gaarno mujtamaca xaajo xoog leh bay u qabaan amni iyo istiqraar haye haye marka intaadan sii socon maxay is yidhahdeen labada dhinac labada dhinac waxay is yidhaahdeen mid baa wuxuu leeyahay halkii uu ka dhihi lahaa kulankan waxaan uga hadlaynaa arrimaha ku saabsan sida dadka loo nabadayn lahaa iyo sidaan mashaakil ay dhibaatooyinka taagan aan ugu heli karno dawo midkii englishka ku hadlayay baa saas leh kii kalena wuxuu leeyahay aniga warka aad ku hadlayso waa war qiimo leh laakiin ma fahmo ereyada englishka ah fadlan ka yarey naga yarey isticmaalka ereyada englishka ah laga yaabay inaan heshiis iyo iyo is-afgarad aan gaarno bulshada waxay baahi u qabtaa inay hesho amni iyo iyo deganaansho marka isagoo taas dalbanayo isaga ina af carabi ku leeyahay marka dadkii kalena waxay u baahnaanaya in iyagana ay helaan qof kale u weydiisa ninkan inuu afka isagana aada u soomaaliyeeyo aad iyo aad waxay waxayba u muuqataa markaan waxaan idhi haddii si aad u fahamto af soomaali markan waxayba sheekadu maraysaa inaad afaf kale barato waa garta waxaa jiro caashaay wadamadan aan hadda joogno ama wadamada kale waxaa jira dadka qaab qofku uu ugu muuqdo inuu yahay qof aqoon-yahan ah tusaale ahaan ama qof wax fahamsan waa talooyinka la siiyo waxaa kamid a ereyo waaweyn isticmaal markaad hadlayso dhan noocaas u jeeso dadka indhaha ku hay waxyaaba noocaasa oo dadka talooyin ah la siiyo baa jira laakiin dalkeeni waxay noqotay in qofka uu afaf kale ereyo kamida uu isticmaalo si loo yidhaahdo allay leh ninkan waa qof wax bartay ama qof wax fahamsan marka waxay noqonaysaa si qofka inuu wax bartay ama inuu aqoon-yahan yahay loo garto waa inuu ka guuraa afkii uu asalka u lahaa waa garta aad baad mahadsantaa waxaan rabaa intaadan ka bixi sheeko kale oo aan aada u jeclaystay sheekada dhagoolka ku saabsan ee dhakhtarka u tegay aha iyadana si kooban sheekadaas qofka dhagoolka ah waxay qusaysay nin dhagool ahba waxaa u tegay nin asaga isma yaqaan inuu dhagool yahay wuxuu u tegay wuxuu u tegay doctor markaas buu yidhi doctor xaaskaygii baa dhigaha beeshay waxaan rabaa dawo doctorkii baa dareemay ninkan inay si wax ka yihiin markaasu wuuna ka cabsaday inuu yidhaahdo adigaa dhiban markaasuu yidhi haddii aad ku dhib qabto maqalka xaaskaaga ilaa laga daweeyo sidan kula dhaqan kow ogow masaafada ay wax ka maqasho labaatan tallaabo toban tallaabo shan tallaabo kadib meel walbay wax ka maqasho adigoon gaarin ha hadlin odaygii tallaabadii ku dhaqaaqay labaatan tallaabo isagoo xaaskiisa u jira buu hadlay caawa maxaad karisay buu yidhi waxba kama maqlin markii dambe haddana markii dambe shan iyo toban tallaabuu tegay haddana wuxuu yidhi caawa maxaad karisay haddana waxba gabadhii inaysan waxba maqlin buu u qaatay markii dambe wuxuu tegay shan tallaabo markaasuu yidhi caawa casho maxaad karisay waxay ku jawaabtay waa markii afaraad oo aad iweydiiso oo aan kuu sheego waxaan kariyey basto marka sheekada waxaa laga fahmayaa inuu qofka asagu uu dhagoolo yahay balse uusan qirsanayn in uu asagu dhagoolo yahay oo u maleeyo dhibka inuu dhan kale ka yimid marka waxaan uga hadlayay qofka marar badan way dhacdaa inaad tahay qofka qaldan balse ma garan kartid ilaa aad ka baxdo sanduuqa aad ku xiran tahay ama qofka ama qofku jecel uu ku caawiyo waa gartay aad baad u mahadsan tahay xasan aadan hoosow dambaysana waxaan idinku hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanadda xaawo cabdi xasan oo loo yaqaano xaawo deggan oo ka mid ah fanaaniinta dambe ee heesahoodana ay iska soo dabadhacayaan xaawo waxay ku sugan tahay magaalada muqdisho halkaas oo uu fankeeda si weyn uga hana qaaday ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington waan dhowahay waa mahadsan tahay waan idin salaamayaa kole waxaa tahay qof aada u dhalinyar oo fankana muddooyinkan dambe ku soo biiray marka bal waxaad ka warantaa goorta aad bilowday inaad haysto waxaan bilaabay labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa kusoo baxnay oona qaadatay oo oo oo hay-adda c r d barnaamij ay qabanaysay oo heesaha hirgele la dhaho ee guddi ay ka ahaayeen hobolada waaberi inta hadda joogto o dhan kaasaad ku soo baxday ha barnaamijkaasa anagoo dhalinyaro badan kusoo baxnay marka barnaamijkaasi ka hor intaadan ka qayb gelin sidee kuugu suura gashay inaad horta bal haweysato inaad heesi karto aad leedahay cod lagu heeso caasha horta waxaa kusoo barbaaray fiore oo aad taqaanid oo xaruntii fanka soomaaliyeed ah dhalinyarada oo abwaaniinta dhaleen sida siciid xaro oo kale alla naxariiste baari oo kale ilmihiisa isla soo kornay ilmo hanuuniye iyaga ay u dhiirigeliyeen dhalinyarada xaafadda ilmo bakaari iyo haye heesaha maa isku bixbixi jirteen sidee kugu dhiirigeliyeen ma inay ma inaad leedahay cod lagu heesi karo oo aad cod wanaagsan tahay bay arkeen sidee kugu dhiirigeliyeen ilaa qof kasta oo xaafadii jooga ma heesa hadde ha maya dhalinyarada marki laisku imaado oo kale iyo marka la sheekeysanaayo iyo marka filim la fiirsanayo oo kale waxayba noo tumi jireenba kabanka iyo boongaha waaba heesi jirnabo haye maxaa qaadi jirteen markaas ani waxaan jeclaa qadra daahir heesaheeda waxaan qaadi jiray labwadees doortee isku laabahaade kala laalmi waaye dani kaala lagoyse midba geesu liite midba waayay wante midka kale la-aanti kuleeleelay dunide heesaha khadra daahiraan jeclaa waaw waaw heesa waxaad ka soo qabatay heesaha khatra daahir waxaad ka soo qabatay guntii hoosaad u dhacday marka heesaha khatra daahirna Aad iyo aad.
intaan wada ognahay inta fanka taqaana ama dhegaysata een, heesaha khatra daahir waa heesa wada jacayl ah haddana tanaad soo qabatay kuma jirto mase gaaray kuu qusaynaysay Caawa.
aada iyo aad waan jeclahay heesaheeda oo dhanaan ba jeclahayba Ay, waa lagaa galay miya haye waa tahay waa tahay aad baad umahadsan tahay marka marka laga soo tago heesihii Waa heesihii de la isaga qaraaxaysanayay ee dhallinyarada isku maawelinaysa ee xaafadda marka laga soo tago kadib waxaad u dhowratay heese adigu aad leedahay oo aad qaadid taa kugu horreysay heese adiga laguu sameeyey oo xaawo ay leedahay waxaa igu horeysay haye waxaa igu horeysay hees oo lo- la dhaho looyaan ereyada waxaa lahay in in in galgacal muuse xasan cabdullaahi muuse xasan galgacal laxanka waxaa lahay barow heestii iigu horeysay oon tartanka ku galay ahayd oo ii sameeyo aniga aan leeyahay maxay ka hadlaysay wixii ka hadlaysay jacayl haye marka wa- jacaylkun baa la iska sawiray mise qiso jirtaa laga sameeyey bal qisada wax nooga taabo caasha taas ma weydiinin abwaanka iyo laxamiistihiiba laakiin waa lagu keenay adigu waxaa lagu yidhi heestan qaad baroobo tartanka aniga ka laigu qaybgal baroobeynaya ahayd haa aniga laigu baroobeynaya inaan waxaan leeyahay qaadi karo waa tahay waa ka gudbaynaa markaa Een, bal waxaad iga warantaa heesaha aad qaaddo ee hadda safka hore ku jira maxaa ka mid a adiga aad isleedahay heesahaas een, kaalmaha hore way ka geli karaan haddii tartan faneed laga qaybgeliyo hadda waxaa in heesteeda horta waxaa lahaa mid kale waxaa lahaa waa jiraa jacayl ereyada waxaa leh abwaan baashi maxamuud macalin iyo laxanka muusigana waxaa leh ustaad cumar mooye abuukar haye ma hees banaadiriba maya waa hees caadi in kuweena caadiga soomaalida haye qadar qadar ma naga maqashin kartaa caadi aad haye waa jiraa jacayl waa jiraa waa jiraa waa jiraa jacaylkuye jirkaya la socdo kaa jiraya ekhadaadu socdo kaa jeediyaa
jeediyaa aanu jeel qabayo wadama jiibsi kare i aanu jeel qabayo wadama jiibsi kare jira iyo dhibhaygeline jira iyo dhibhaygeline aanu jeel qabayo wadama jiibsi kare i aanu jeel qabayo wadama jiibsi kare jira iyo dhibhaygeline jira iyo dhibhaygeline
waaw yaa loo sameeyey heestaas xaw
horta heesta heesta waa qiso dhabaa laga sameeyey caasho abwaanka heesta iskaleh aa wuxuu jeclaay gabar gabadha meerka ma aysan aaminsaneyn ama ma ma ku qanacsanayn inay si wax la qabato ama jaceelba uu jiro haye maalin maalmaha kamida wuxuu soo aaday wuxuu deganaa school blues iyo wuxuu rabay taaraan inuu aado laba kab oo kala nuuc wuxuu ku imaado buseejadii buseejada markuu gaariga ka raacay wiilka kirishbooga gaariga uu raacay ka ah kirishbooga aadsa inuu kaba kala jaana gashan yahay haye sidii ku sameeyey heesta marka isma ogeyn inuu kabaha u wato xataa ay kala duwan yihiin ogeen waa la tusay markii la tusay kadib uu gurigiisii dib ugu laabtay uu heesta sameeyey haye markuu isiinaya wuu iyaga sheekeeyey qisadeeda waa gartay marka heese kaloo badan baad qaadaa xaawo oo qaarkood ay abwaanin waaweyn sameeyeen oo de suugaan sameyntana ku dooba dilaacsaday marka bal heesaha aad qaado ee abwaaniinta la yaqaano ee waaweyn sida sangub oo kale waxaan igu maqaalo ah inuu ku sameeyey qaar ka mid a heesahaaga horta ma jirtaa ha way jirtaa hees hadda soo baxayso waxaa jirto oo africa oo dhan ka hadleyso mid kale oo askarta ka hadleyso ciidanka mid ka hadleyso lixdankii soomaalida say soo ahayd iyo hadda say tahay iyo waxay isdhigtay iyo in badeecadeena inta annaga wadankeena noola ka gurta kheyraadkeena bil iyo laba iyo waxaan dhanayn inta magac kale loo soo yeelo annaga la suuqeena laga gado hiiso badan oo wadani ah wow iyo jaceyl xitaa haye kuwa jaceylka maxaa kamid a jaceylka igu roono aniga
may kuwawaa waa soo wadaa insha allah markay soo baxaan waa kula soo socodsiinaa kuwa jaceyla oo soo baxay ma jiraan weli way jiraan hees jaceyl oo iyadana iida soo bixi doonta way jirtaa laakiin waxaa le abwaan kale sangub abwaan sangub ma laha waa gartay marka weli laxam ma la saara waa la xamaysan tahay way diyaarsan tahay midaan hiis iidii ugu talagalay marka weli laakiin lama qaadin ma ay weli ma soo bixin waa gartay heesaha kale ee aad qaaddo ee kolleyba magaalaad joogtaa weyn oo haddana ee dagaallo ka soo kabanaysa oo dadkay dib ugu soo noqonayaan oo dhismaysa marka een, xafladaha magaalada waad ka qayb gashaa heesana waad ka qaaddaa kuwa dadku ay kaa dalbadaan ee dadku ay Ah.
jecel yihiin ee adiguna markaad qaadayso aad u bogto kuwee ka mid a hees in la dhaho anoon saani kuu baran oo isla abwaan baashi maxamuud macalin ii sameeyey waa isla jecel iyadana sidaan ereyada ka gartay aa waa jecel anoo saani kuu baran ayaa sacabka kuu tumay anoo saani kuu baran ayaa sacabka kuu tumay sababkaa tidaahdana sikin baan ku fulin jiray sababtuna waxay ahayd ina suran degmaayood sigaygii noqotee sababtuna waxay ahayd ina suran degmaayood sigaygii noqotee samsamii xareedo subaxay lamoodyo samri maayo anigoye sida damacda ii sheeg heesaad is leedahay dhegaystayaasha adiga ku dhegaysta ee fankaaga hadda la jaan qaadaya ee heesahaaga laga yaabo inay dhegtoodu gaartay midaad usoo qaban lahayd ma jirta iyo guud ahaan dee dhegaystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska haash waxaa usoo qaban lahaa hees la dhaho barasho barasho ereyada waxaa leh abwaan abwaan jaban cabdi jabanaa leh laxankana waxaa leh mustafa awgeedo qadar yar iyadoo bilaa muusiga raalleeho kalgacaylkooga ka dhex dara macaadmiga ruuxii uu marbaagsado kama baxo bukaan socod balantiyo axadiga ruux iska maalmaraa jira beeneeya caashaqa aniguna beriixan beriixan iska kala barkeedo waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nabsi inuu ka beerne
kalgacaylku ka dhex bero maadmiga ruuxiyu marbeegsado kama baxo uka soco
heestaas dhegihiina kusoo tifqaysa ayaan dhegaystayaal kusoo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo maadmiga ruuxiyu marbeegsado kama baxo uka soco qolontiyo axadiga ruux iska baalmaraa jira beeneeya caashaqa qolontiyo axadiga ruux iska baalmaraa jira beeneeya caashaqa aniguna beryahan beryahan dhafka kala barkeeda waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nabsi inuu ka beeryahay aniguna beryahan beryahan dhafka kala barkeeda waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nabsi inuu ka beerme xasuusaynayo ama been karaaye iga bixi badweentani baahida aan ku qabeen la basaastay inayaho ama been karaaye iga bixi badweentani bakan baraashadani kaga dhigay baraaria farxa baaqi noqote watan baraashadani kaga dhigay baraaria farxa baaqi noqote aniguna beryahan beryahan dhabka kala barkeedo waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nabsi inuu ka beerme aniguna beryahan beryahan dhabka kala barkeedo waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nafsi inuu ka beerme aniguna beryahan beryahan dhabka kala barkeedo waxaan kala baqayaa halka aad u badan tahay nafsi inuu ka beerme